dowladda soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay afar labaatan dhalinyaro oo ku jiray ilmo yar kow iyo toban bil kadib kolkii laga soo badbaadiyey kooxaha loo yaqaano mugafaha ee ka howlgala xeebaha wadanka tunisiya kooxahan dhalinyarada ayaa waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey xubno ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo qoysaska dadkiisa dhalinyarada ahaa qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in wadankooda ay dib ugu soo laabteen muddo shan sanaa baan hadda wadanka ka maqnaa wax allihii waxaan laygu samayn horta ma jirto de waxaan nin raga lagu samayn waanan jidhkaygunba lagu soo xadgudbin mooyaane laakiin waxyaalo badan oo tacadiyo kala duwan horta waa laygu sameeyey haddeerna afar labaatan saac ka hor markaan kasoo degayay waddamadaa shisheeye waxaa la dhahayay muhaajir musaafir waxyaalo noocaas maadaama hadda waddankii ku soo noqday muhaajirna maihi musaafirna maihi muwaadin baana waddankiisa ku soo noqday marka alxamdulilahi rabbialcaalamiin meeshan waxaa u mahad celinaa dowladdeena oo juhdi iyo dadaal ku bixisay inay dib noogu soo celiso waddankii waxaan rajaynaha dhallinyarada iga dambaysa aniga meeshaas inaysa ku qaldamin insha allah waa dareemi kartaa horta horeeta qof walba yani markuu gurigiisa ku soo laabto yani wuxuu dareemayaa xurriyad wuxuu dareemayaa nafis wuxuu dareemayaa yani culeyskii oo markii waddan kaleeta uu joogay saarnaa inuusa saarnayn dee maanta meeshaan waxaa rabaa ku samayn karaa de waa waddankaygii yani dowladdeeda ay igula xisaabtamaysa laakiin waddan shisheeye markaa wax ku samaysid yani isla xisaabtankii isla xisaabtan ka badanaa kugu imaanayo farxadayay tahay inaa waddankeyga kusoo laabto inaad dhulkeyga kusoo laabto inaad magaaladii aad ku dhasha aad kusoo laabto waxaan halkan ugu mahad celinaa dowladdeeda oo dadaal ku bixisay oo juhdi gelisay oo waqti gelisay
magacaygu waa maxamuud cabdixaad farax waxaan reeraa geysaanay laba kun iyo saddex labaatankii baan waddan ka tegey waan ka taaribay dee camalla'aan iyo waxaan tahay duruufun baa naga gaxaysan waddankaygii adugu magafaan marnay oo kharashaad badan iyo waxaan tahay waxaan kuudi dee adduun dee xaafadii kuma hadhin maanta haddana annagoo farmaran dee annagana waxaan tahay dalkayga hooyo waa ka maari mooyno oo soo laaban alxamdulillahi rabbilcaalamiin marba haddaan horta maanta dhulkayga hooyo joogno alxamdulilah ilahay baa mahaddas kale dadkaygii iyo dalkaygii maanta la joogno wax ilaahay loogu mahadnaqo dhinaca kale ergeyga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya u qaabilsan arrimaha soo galootiga iyo xuquuqda carruurta marian yaasiin yuusuf ayaa sheegtay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka go-on tahay in dalka ay dib uga soo celiso muwaadiniinta soomaaliyeed ee gacanta ugu jira kooxaha magafiyaasha ah ee ka ganacsada dhiigga dadka tahriibka ah ee ku safra xeebaha dalalka shisheeye xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamse cabdibare iyo dhammaan xukuumadda oo maanta ka soo shaqeeyey inay afar iyo labaatan dhallinyaro soomaaliyeed dalka dib ugu soo noqdaan kuwaasoo ka yimid dalka tunisiya shaqadan oo aan soo wada qabanay annaga iyo wasaaradda arrimaha dibadda wasiir fiqi iyo safaaradda soomaaliya ee dalka libiya danjire cabdi aadan iyo tiimkiisa qunsulka ibraahim kulligood waa u mahad celinayaa kuwaasoo maanta hohoomyadii iyo broseskii ay dalka dib ugu soo noqon lahaayeen soo diyaariyey maanta ayaan dhallinyarada ku soo dhoweynay garoonka diyaaradaha ee muqdisho aadan cabdulle waxaan fursad u helnay inaan dhallinyarada la hadalno oo aan ka wacyigelinno dhibaatada tahriibka inkastoo aan aaminsanahay inay ayaga yihiin ambaasadorada rasmiga ah ee ka hadli kara dhibaatada tahriibka waxaan uga mahad celinayaa inay dalka dib ugu soo noqdeen waa geesiyaal maantana waxay ka farxiyeen afar labaatan iyo afar qoys oo soomaali ah marka waxaan leeyahay mar labaad dalkiina ku soo dhowaada waxaana baaq u dirayaa dhallinyarada dalka tunisiya ku xayiran iyo ilaa iyo waddamada nord africa in ay maxaa la dhahaa bal ayagana dalka dib ugu soo noqdaan maadaama tahriibka iyo doonraacista maanta aysan wax fudud ahayn mid ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa garoonka muqdisho kusoo dhabeeyey dhallinyaradaani laga keena waddanka tunisiya inaan soo dhoweyno dhallinyartii aadka ugu dhibaataysnayd jeelasha dalka tunisiya oo inaan ku soo celinno dalka gudihiisa waxaanan aaminsannahay inay dowlad shaqadeedu midaysan tahay mar walba ay ka midha dhalin karto badbaadinta dadkeeda dhallinyartan dhibaatooyin badan baa waxay ku qabsadeen dalka tunis oo ay ka mid tahay dalka tunisiya inuu xidhay shaqadii ay ka qabanaysay u n h c r oo qaxootiga qaabilsana halkaa islamarkaana dhallinyartii ay ku soo dhaceen cidlo tacaddi badanna ay ku dhaceen waxaan ka soo celinay maanta afar iyo labaatan waxaanan aad ugu mahad celinaynaa wada shaqaynta safaaradda soomaaliya ay ku leedahay libiya iyo hay-adda i o m oo aada uga shaqaysa hawsha dowladda federaalk ee soomaaliya waxay u mahad celinaysaa midooda yurub oo martigeliyey fulinta barnaamijkan dalka dib loogu soo celinayo dalka muwaadiniinta soomaaliyeed ee dibadda ku xaniiban waxaana sidoo kale ay dowladda federaalk u mahad celinaysaa hay-adaha kale ee gacanta ka geystay fududaynta barnaamijkana ayaa lagu yidhi warbixin kasoo baxday xafiiska ergeyga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya u qaabilsan arrimaha soo galuutiga iyo xuquuqda caruurta